haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii toddobaadla ahaa ee caweyska washington sanad wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogta amba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a jacaylka ay hooyadu hayso ubadka ay dhashay iyo weliba dardaaran ay siinayso cawiiskaad dhalatay hooyo samow cuqdadii ahayse sannada ciilkii dhitaysmay codkaagaan kaga bogsooday samow kaga caafimaaday maanse ka dhalatay qiso dhaba ayaa dhegaystayaal maqli doontaan sida oo kale waxaynu soo wada dhowayn doonaa sanadka cusub oo maanta ka waa xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaa sidoo kale dhegaysan doontaan iyadoo caawan aan idii hayo qaybtii u dambaysay waraysigii uu barnaamijka caweyska washington siiyey fanaanka cabdijabbaar xaaji cali alkhaliiji iyadoo caawana u inala wadaagi doono sababta heesihiisa badankooda muusig diiran amaba kulul loo saaro warneehow anigu sidaydaba sidaydaba waxaan iska jeclaa entertainment markay tahay in dadku iska cayaaraan yacni qof markuu dhegaysanayo oo magaranaysaa cayaartiina ku daro oo dee hadda saa ama aroos ama xaflad ama futibaano badanaba aan ka tumi jiray waageli aan aan tumi jiray oo waxaanu badnaya xaflada marka wixiina waxay noqonayaan dee wax lagu cayaaro inay noqdaan qaybo kaloo kamida waayihiisa fanka gaar ahaan heese uu muusigooda saaray oo ay fanaaniin kala qaadaan ayaad maqli doontaan barnaamijkuna wacweyska washington caweysin wacan iyo weliba sanad wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa maalintii koowaad ee sanadka cusub ee laba kun iyo labaiyo labaatan bal inta aynaana barnaamijka qaybihiisa kale u gudbin aynu ku soo wada dhowayno sanadka cusub islamarkaana aynu barnaamijkeenna ku furanno codka maxamed salaabaan tubeec iyo weliba heesta sanadka cusub
aynu intaasi kaga soo gudubno heestaasi u qaadayay maxamed saleebaan tubeece eryadeedana u curiyey xuseen awfaarax dubbad islamarkaana aynu barnaamijkeena caweyska washington hore ugu sii soconno dhegaystayaal walow waalidku udub dhexaad u yahay korinta iyo weliba barbaarinta ubadka ayaa haddana waxaa si gaara loo tilmaamaa kalgacaylka iyo naxariista ay hooyadu u hayso taasoo lala xidhiidhiyo muddadii ay uurka ku siday iyo weliba gacan ku haynta joogtada waxaana jira sugaan kala duwan ay soomaalidu ku ammaanto hooyada islamarkaana ay ku tilmaanto muhiimadda ay leedahay caawana waxaan idii hayaa maanse ka dhalatay laba qisoo nuxur ahaan isku dhow islamarkaana si dhaba u dhacaya sida waal abuurka curiye sheegay taasoo haweenay hooyahay wiilkeeda kula wadaagaysa culaysyo xagga nolosha ay la kulantay iyadoo sidoo kalena xusaysa sida ay ku ilowday dhibtaasi soo martay islamarkaana siinaysa wiilkeeda dardaaran dhaxalgal ah oo ay gogol leedahay inuu ku jidmaray islamarkaana uu kaga gudbo caqabadaha ka hor iman kara inta uu ku jiro hayaanka nolosha waxaan dhegaystayaal idiin kala bixi doonaa nimcaan daa'uud oo ku magac dheer qays galbeed waa alabuur ku nool magaalada hargeysa oo isagu maasadan curiye islamarkaana barnaamijka la wadaagay badaha suugaanta soomaalida waxay ka samaysan tahay badda la idhaahdo hees caruureedda oo hooyadu isticmaasho oo dee dhalaanka lagu seexiyo ayay isticmaalaysaa marka tii carruurtay ku bilaabmaysaa maxay odhanaysaa marka waxay leedahay hobeye hobey catow hobeyey hees ciyaalah tix baan kuu curinayaaye codkaan kuu duubayaana farriin culus buu sidaaye cigaalow ila dhegayso carruurnimadaydii hooyo isiin kuma soo barbaarin ma aan arag caano hooyo ma aan helin ciidan aabbo cid ii ehelansan dhuwaaf hadalkeeda daaye ima goynin nolosha caynkeeda toosan anigu kuma caana maalin cidlaan kaga soo barbaaray waxaan curyaan aan socodka aadin cagtiyo addinka ay duuban waxaan ahay caamo hooyo dugsaa cilmi lagu bartaaye la ima carbinoo ma aadin culima waxba iima sheegin waxaan ahay caydh sabool ah adduun iyo cuud ma haysto waxaan ahay ruux cagaagan dunida caqabaadaheeda ciqaabta adduunka taalla sidii casharkaan u qaatay dhibtana cilmi baan u leeyay khabiir cawadarana baanay calaamad rabaaniyaanay dacaayad ku caanbaxdaanay hadday cayileen facaygu waxaan ahay caato dhuuban haddii dugsi lagu caweeyo gidaarkan cawdhigtaaye waxaan soo maray cibaaro haddaan cajalaad ku duubo dadkay cajabgelin lahaydba ku caajisilaa warkayga intaan cadad soo rafaaday haddaan ahay naafa cawlan haddana cadrad baan ahaaye inlay calmadaan jeclaaye cilaan marsadaan jeclaaye ciyaar la tumaan jeclaaye cawiyo nabad baan jeclaaye samow dhulka inaad ku ciiddo cashiiro inaad lahaato casabo waan kula jeclaaye calliyo nacas baa i heeray aniga ceeb ii xambaarshay rag baa ii cagajugleeyey markaan iska caabin waayey laxaad celiyana u waayey aniga cirdigayga biyey cataabay maxaan cataabay maxay tala igu caddaatay muxuu ciiligu gadhoodhay caloolyow igu abuurmay muxuu cir habeen darooray ciliya iga helay bannaano culayskiyo fooshii hooyo markaan kugu siday caloosha maxaan hadba dhinac u ciiray maxaan naflacaari deeday maxaan calashaday fartayda dhexdayda maxaad ciyaartay maxaad igu cagabidhlaysay cidhiidhi maxaan dareemay culaysisay feedhahayga maxaan ceshan waayey oohin ilmadu sida caydhka roobka maxay camankay dareertay haddii qurcud ii masoobey ha yeeshee cidhib dambeeto cawiiskaad dhalatay hooyo samow cuqdadii ahaysay sannada ciilkii dhitaysmay codkaagaan kaga bogsooday samow kaga caafimaaday adigu cunuq khayr qabaatay cadkayga ka beermay baatay samow dhuuqdiiyo jiidhkii baatay kaliil dadku caano waayey cir ani ii hooray baatay dhulkiyo carrigoo abaaday cagaarkii ka soo baxaatay caynaanku ku doogsadaatay hooyay dumar cawro weeye doo naxariista weeye cillaanka adduunka weeye cigaalow hayga raacin sidiisa ha caasiyoobin ducaankuin cibaado ku hay carabkana qur'aanka dadkana gara kiisa cawlan miskiinka iyo dacafka caawi cumaamada sharafta qaado cabdixakiinow ma sidaas halkaasay kusoo gabagaboobaysaa waayaaga marka waayihiibay uga warantay saaxusoo dhacaan bay uga warantay nolosheediibay uga warantay se usoo kortay xagga dambana isagay ka dardaaraysaa waxay leedahay noocaasoo kale ha iga noqon ha iga noqon bay leedahay ha
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay qays galbeed oo hal abuur ku nool magaalada hargeysa islamarkaana maansadaasi nala wadaagayey sanad wanaagsan ayaan mar kale idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga oo aynu caawa ku dhegaysan doono qaybtii u dambaysay ee waraysi uu barnaamijka caweyska washington siiyey fanaanka cabdijabbaar xaaji cali alkhaliiji kaasoo uu kaga hadlayay waayihiisa fanka iyadoo caawanynala wadaagi doono qaar ka mida heesaha uu miisiga u sameeyey ee qaadaan fanaaniinta kale hase yeeshee waxa uu marka hore inoo sharaxayaa sababta uu heesihiisa ugu xusho miusig diiran amaba kulul warni ahow anigu sideydaba sideydaba waxaan iska jeclaa entertainment markay tahay in dadku iska cayaaraan yacni qof marku dhegaysanayo oo magaranaysaa cayaartiina ku daro oo dee hadda saa ama aroos ama xaflad ama futbal badanabaan aan ka tumi jiray waayadii aan aan tumi jiray usiyo waxaan u badnay xaflado marka wixiina waxay noqonayaan dee wax lagu cayaaro inay noqdaan oo magaranaysa ama dhaqankii oo dee magaranaysa heesii dhaqankaa ha noqdeen ama heesii jacalkaa ha noqdeen ama heesii diidmadaa ha noqdeen marka waxaa jira allah iskarabar kheer saaxiibka xasan aadan samar fanaankiina weyn ayaa aada isla jeclaa markay muuskana soo oran jiray warcaa aljibar halika marka wax la sameynaya wax la alifaya ama music la sameynaya because aniguna dadka runtiisa kaga dayan jiray baan ahaa ma jeclaa isla somehow noociisa waxaas qaabkaan u sameeyo isla jeclaa muusikada aniguna ragga dee heesooda aad aan u dhegeysiisay buu kamid ahaa marka isagaa jiray allah allah u naxariistay intii dee muusigan la sameeyey waxaa jiray maxamed saladaan baa jiray oo heeskan heesbaa beriga waan xasuustaa wuxuu ahaa heeskan lagu leynaa aborteris aborteris agooni mari cushiginaya heeska oo cumar dhuula qaado cumar cumar dhuuleyan ayaa qaada oo anugu runtii aada ugu jeclay codkiisa maxamed salamaana wuu qaada dabadeedna dabadeedna heeskaas heeskaas kaban buu ahaan jiray muusiguu ahaan kaban buu ahaa marka nin baa jira habeenii yimi kuwan wax ka duubaya maxamed salamaan ka duubaya maxamed salaam marka wuxuu joogaa wuxuu joogaa switzerland muddo geyi annaguna annaguna torontoanu joognaa marka wuxuu yidhi odayaanu doonaa wax loo sameeyo sidaan u samayn lahayn haddaba waa in labadii studio laisku xidho studiogii waa markii yani technologyga ka hadlaya studioga ku yaala toronto iyo kan iyo ka ku yaala switzerland waa laisku xidhaa soomaaliga by satellite laisku xidhaa si musicana halka loogu sameeyo codkana wasa xagga kaga soo shubo isagu ilaa laisu tegi kari maayo midba meel buu joogaa qaaraddii joogaa dabeetana ninkaas nin ninkii waxaa u samaynaya isaga ayaa ii iimi wuxuu igu yidhi nin ahow cabdilaalow hees baan la hayaa heeskaasaan doonaynaa music baan lahay iyadoo kabana baa jirta waxaan doonaynaa inaad music u samayso music horaa loogu sameeyey buu yidhi marka heeskuu sheegay wuxuu yidhi weliba ninkii sameeyey muusikada buu ii sheegay wuxuu yidhi ninkaasaan musica u sameeyey musica odayga kamuu helay wuxuu yidhi nin weyn baan ho music wuxuu noqday too fast ayuu ugu noqdo yani ma ma geli karo nin dac baan noqday marka wuxuu marka wuxuu iyagii buu ku weri cabshimaan u geeyey waa lay keenay aniguna heeskaas runtii heesahan ugu jeclaa buu ahaaba heesyaha ay qaadaan heesta ugu jecla sideeda baan iskaga jeclaaba heesta ayuu eekiguna nin hees doonay odaygii doonay music hore loo sameeyey in mid kale loo sameeyo markaasaan ku weri anigu hal heesu baan jecelahay haddii caawa igu soo baxday inaan musica u sameeyo ha marka shuri waa kii markaasaan waa abuurteeri suuri wallahi waa iyada waaba taa lafteeda marsan haddii taas ay tahay waan ku jiraa waa anaga odayga u samaynaya runtiina waan waan sameeyey waa imika muusigada marku jabuuti jooga lagu tawataaraa muusigaasaan ugu shaqeeyey saasuu ku baxay marka waxaa jira qaabab muusiga loo sameeyo alxamdulilah fanaaniinka waaweyn musicianna waaweyn baa jira oo hortay sameeyey muusiga wanaagsan alxamdulilah oon dhegaysano oon kusoo raaxaysanay muusigyo badan baa berigii dambe ninetiyadii ninetiyadii baan aada u bilownay inay toronto fanaaniin baad joogto oo laga tubo xasan ka mid yahay cabdiqaadir ka mid yahay zaynab ka mid tahay nuur ka mid yahay yani fanaaniin fara badan badan oo bagaa ka mid yahay loo naxariista cabdi xasan aada u badan intii intii naantiyada ugu basayn muusiyadii ugu badnaa waan samaynaynay annagaa samaynaynay aniga igana waan samaynayay fanaaniin kalena waan samaynaysa anna waan samaynay markaas fanaaniin badan oo dee aan isla shaqaynayna ma jiro wax isla wada samaynayna alxamdulilah rabbilcaalamiin wixiina dhammaade waktigoodii dhammaa imikana fankii dee soomaaliya dhalinyarada u hadhay wixii ay samaysanayaan inay wanaajiyaan oo qurxiyaan oo wax wanaagsan oo dadka untama ay keenaan ayaan anaguna jecelnahay laakiin waan marka marka qaarka markaan aragno wax xadkii ka baxsana wada waad yaabaysa bannaanka lasta waad u naxaysa waxaad leedahay war ninkani berriba dee wuu ka weynaanaya waxaan hadha u qoomamaynaya atleast iminka inta goorgoorta inuu maatay wax wanaagsan la soo baxaa fiican oo magaciisa la dhisto sharaftiisa la dhisto fankuna waa sharaf weeye wax ka badan maaha gabagabadii ku dhow dhahay cali jibaar heestaasaynu horta dhegeystayaasha la wadaagi doonaa maxamed salebaan ee miisigaad saartay
ترسي وكوني مرة اشتك هيا ودوانك ناري سليك الدمري مايا ترسي وكوني مرة اشتك هيا ودوانك ناري سليك الدمري مايا حتى قلت بركبو ويحسي وخي ما حيصح شي خلينا الهضار قفق محافظا ودار شي قالي دارو والحسي وخي ما حيصح شي خلينا الهضار قفق محافظا ودار شي أبو تيرتي وأبون المرة اشتكي ليا ودوانك ناري سليكي مرينايا أبو ترسي وكل مري عشت الشرايا ودوانك ناري سريق الدمري لايا أبو ترسي وكل مرة اشتكي ليا ودوانك ناري سريق الدمري لايا أبو ترسي وكل مرة اشتكي ليا ودوانك ناري سريق الدمري لايا أيها الكيك أماني ضايقة بطنيني قلبي جنبك سينا جبال ضايقة السجنة ليلي وحقبة لسوق عجنك وقحايو عمق روح للدعوة دخلوا لك وقابو بايو عمق بحضر صور كيلو قرر في مدني إنني باي إذ قتل القرية لكينا تركيما كوني مرة اشتكي ليا أدوانك بداري سليمي heesta haddaynu intaa kaga dhimaadno adjibaar oo aynu dib ugu noqono dhinacii maxaanku idhaahdaa sugaanta markaynu ka nimaadno heesaha waayihii kala duwanaayee aad kasoo qeyb qaadatay fanaaniinta amaba fanka aan idhaahde riwaayado kala duwan baad ka qeyb qaadatay jilinka oo tii markii dhoweyd aad ka sheekeynaysay xisood iyo jacayl ay kamid ahayd ay dadka qaarnoo yaqaanaan isugu timida isma ogaa
ها حشود سعاد ولا شغل ما حد شو كنت يا غريب في العديد حد يقول هذا كم خفض كيف كان زلفاء ويعني دفنت لقينا زلفاء مرول حسن ولا بدين عاد احمد عاد رشيد الله يوم حريص الميجيش في ويا يعني حريص الناسي ولين عاد يا هذا انا انا صوت برا نص عن قبلها ودي هورت رنت وحو ku xidhay isagu de fanaan Soomaaliyeed qoran ma ahayn xafsha waxa fanaan Soomaaliyeed fanaan Suudaaniyeed waxa marka waxa istaad jaamacad ka soo baxay istaad bare bare jaamacadeed buu ahaa muusiga bara Suudaanta hadda jeer marka heestaa baan ku xasuusanay heestaa marka kulaadee qalana markii ugu horeysay isaga gacanta ku qoran muusikada muusikada markaas sameeyaan isaga gacanta ku qoran note u bedelay farqadii ugu horeysay tunta heeskaa madaxda adeeg ku tahay oo tunta waxay ahayn farqadii maxamed wardi ee Suudaan tahay Salah bin Daadi iyo maxamed wardi oo farqadoodi oo abidin joogta tuntay isagana isagana de waraaqo u qaybiyo note u qaybiyay anigu nimanka waligii ma arag waan ku markii waxaan u dhibay habeenkaas suuqa ay horeysayba nootadii buu hor dhigay waxaan madoonaa weligeed bay la tumayeen yani weligeed maaragtay markuu wuxuu qoraalka yahay dee si isla fahmayaan iyagu waqti magaranaysa nootka isku fahmeen بالنسبه للجماهير ويحبوا قرابته خلاص بدون هر يلا وحبوا هر يلا وحاد مودي سابقا ولي والتمينين سو يعني wuxuu ahaa nin maasha allah rahiib ilaahi naxariistanna hasiyadee dhammaantoodna fanaaniinta waa wada salaamaya idinka waa idin salaamaya meelaa joogtaan ba waxaa jiro jooga ummadda soomaaliyeed sakiiru kabiir dhammaantood waxaan leeyahay nabad ku waara khayrba iyo barwada iyo barwaaqaan idiin rajayna dhammaantiin bash bash iyo barwaaqo ku noolada dhammaantiinba ilaahayna haynaga kor qaado dhibka iyo dhibaatada heesta ugu dambaysayn markaa kaga tegayno barnaamijkan aan kusoo xidhanay dhegeystayaasha maxaan ku yaa yaa haddii ilaa idinkui doorta ma liiqata dadkii u koowaad qaatay toddobeed inkui taxa idinku haddii kale haddii intaa dhaafto anu soo anu a- a- haddii intaa dhaafto sol solar solar baan gelinaya lebiga solar baan solar baan gelin So- ma soo soco soo soco seenaymay baan geliyaa ma adigu adiguna marway waxaad maagan tahay waa mooyidaa baan geliyaa ma adiguna mar way waxaad maagan tahay waa may waa mooyida labada waad geli kartaa kaa jeceshay
mool caashaq iyo mushadaha badan dhex maquubsanahay dadki maalay iyo ninka nacaawsay mulowqaata mool caashaq iyo mushadaha badan dhex maquubsanahay ninka maalay iyo ninka nacaawsay mulowaataa adiguna marwoy waxaad maaqan tahay mooyiye moogi adiguna marwoy waxaad maaqan tahay waa mooyida
voice of america saaxiibeel waa idin salaamaya yadaro jaandurey adiga ah, gabdhaha idinka shaqeeya staffkiina oo dhan waxaa le waliba reer washington d c bashiir abikar oyyyy magac laga miskiin maa saaxiibkii igu salahan isagana boqol kiiba boqol dhammaantiin baa idin salaamaya meelaad joogtaan ma jiro jooga wariyaasheeda noocaala aad iyo aad baan ku salaamayna anaguna cabdijabaar xaaji cali alkhaliiji inaad waktigaaga iyo weliba waayahaaga kala duwan afanka nala wadaagto islamarkaana aad barnaamijka nagala qayb gasho asalaamu calaykum way barnaamijkeennii caweyska ee toddobaadkana intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulantii dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
miska reerka iyo mise degaanta aan ku dulmeeraya